xasan cabdulaahi yahay waxaan dowladda madaxdeeda sare ugu baaqaynaa inaan dib noolaga celiyo canshuurta dheeraadka oo hadda timaaday intaasaa ugu muhiimsan haddaa canshuurtaas dib loo celiyo suuqa dib wuu u furmi karaa ganacsatadu way shaqay kartaa ganacsatada culays badanaa haysto canshuurtan waa aaday u tiro badantaha lama qaadi karo aadaan u mahadsantihiin dowladda aad iyo aadaan uga codsanaynaa waa mahadsantiin
bismi illahi raxmaan raxiim anuu magacayga ah bilaa cabdisiyaad kana mid ah sektarada suuqa bakaaraa hadda suuq waa loo jeedaa maanta umana xirna ganacsatada uma xirna waxay u xiran tahay waa dan dantaasoo ka timid dowladda dowladdana waa nala garaansan weyse waa nala ogaan weyse dowladda marka saas cala jeed waxaan codsanaynaa in nala garaabsho naloo sameeyo nalana ogaado wax aan ka cabanayno tixgelina nala siiyo culeyskana saaranna nalaga qaado saas ayaan maanta jeclaysanay dadkaa meesha taagana ujeedaanna waa suuqleydii suuqleydiina maanta waxay u xihan tahay ama xamaali ha ahaado ama ha ahaado ninka suuq ka shaqaynaya ama gaadiidla noqota intaba maanta waa biil laayihiin waxayna u biil laayihiin waxa waaye magaaladan waxa ka jiray culayskeeda wasaaradda maaliyadda awgeedana u xihan tahay wasaaradda maaliyadda culayska soo kordhisana waaye saas alaadegeed waxaan codsanaynaa wasaaradda maaliyadda inay tixgelin samayso tixgelinna samay tixgelinta haddii samaysana annaga suuqa nooma xiran waxay xihan tahay wasaaradda maaliyadda waaye saas inaan ogaano oo laisku fasiro wax kan loo fasirana maahan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحال ليلة حسين علي نور وحان كميدها سكتر هذا كشقية سوقان سوقنا وادو جيدين سيدة أو يالو إن أو حيران هاي دان تاني حرتما هنا ضد وحلا أباب لما هنا إن يأدد في سوايينا اللو حيران نوعاس وحي كلو فاهفاهنا نوحا يقدم بيضونا خيار في سوقه سوق الحياة وارتان حرقا حرقا كوري حرقي بكدا كوري وان بدعوينه sidaa darteed muxuu la xihan yahay isweydiin mayno wuxuu la xihan yahay oo waxaynaan qaadi karin dushana ka saaray oo dekedaha kalena aysan qabin ninkii dowladdan wasiirka u ahaana una yidhi goo kismaayo aada meesha rabteen aada weliba luuqad ingiriisii ku yidhi anuu ma garanayo ingiriiska laakiin aad arrinta nooga caraysiisa waa kelmadda ingiriisiga uu yidhi meesha rabteen aada kismaayo aan boosaasu meesha rabteen aada sidaa darteed wasiir nooma ahan dowladda nooma ahana dhihi karaa hadday cabashayda intaa ku soo bixi laadahay anugu saakay ciyaalkaygii raashin uga soo tegin lacagna uga soo tegin tubaakaygana kaas waa xiranya sanadkii dhawaa boqolkii shan aan khasaaray waa idin tusaya warqadda maantana waxaa la yidhi boqolkii lixa lagaa rabaa yaa idkamaya waxa layga qaado xaggay ku dambeeyaan yaa qaata aan runtaas u sheegno soomaaliya waxay tidhaa xaadigama dhagayara macnaha laygama dhagayara dadkoo wada qabdi muqdishoaan wada joognaa lacagta muqdisho ku baxda ama dekada ku baxdo ama ayraboorka ku baxdo xaggay martaa yaa yaqaan nin jeebkiisa gashaa annagoo dhibkaa qabnaa mid kalena wax kugu sii daray anugu hadda waan la talin lahaa nimankan maaragtay meesha jooga way niman nasiib badan oo aad u nasiib badan dadkuna way jecel yihiin laakiin waxaa soomaalidu ku imaada macsiyo taasaabasha ka kacdaa suuq xiran iyo dekad xiran madaxtooye xiran inay ka daba martaan u malaynaya anigu arrintaa hanjamaad maaha laakiin waa iga talo waa iga tala anugu dhiila dadka yaan isku kixin ciddii haddaw soo dhex geli lahayd ama haddaw aqli u saaxiiba oo la dhihi lahaa dadkaas soo ma joogaan dad meeshaa ka hadloo maslaxadda yaqaana hadda ha soo dhex galaan arrintan ma qaadi karno boosaasa nalama qabto kismaayo nalama qabto meel kale nalama qabto waa waxaanan qaadi karin ma qaadi karno sidaa darteed dulqaad intaa ka badanna ma samayn karno dhowr iyo toban beri baan dulqaad samayna hadday sidaa ku sii socoto marka arrintu waxay noqon doontaa in laamiyada iyo meelaha la ysugu tago anugu intaasaan tale ku soo jeedin lahaa nin odayaana cali xasanaa la yidhaha cali xasan saar